in ka badan afar dhalinyaro ah ayaa fursado shaqaa ka helay xarunta kalsana oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada beledweyne taasi oo qaban doonta daaweynta iyo bixinta ilkaha xarunta kalsan ayaa qaban doonta daaweynta ilkaha xirista ilkaha iyo buuxinta intaba maamul ku-xigeenka xarunta kalsan cabdixakiim faarax cismaan ayaa ka warramay waxyaabaha ay qabato xaruntan iyo tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta kalsan dental clinic waxaa ka howlgasho dhakhaatiir shaybaadhistayaal iyo maaragtay nerses dad oo maaragtay gobolka u dhashay oo halabuur u noqotay guud ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeyaan dad gaaraya ilaa shan qof taasna waxay ka mid tahay hal abuurada cusub ee gobolka kusoo kordhaya ee dhalinyarada maanta ee shaqo la-aanta ku habsatay aan ku dhiirigelinayno intaas runtii waa bilow kadib waxaan rajeynaynaa insha allah inay kor u socoto ay maalin walba baahida jirto aan kor ugu sii qaadno dadka iyo maaragtay dadka ka shaqaysan doono meeshaas iyo kuwa maaragtay dhakhaatiirta usoo qaadan doono xarunta cusub waxay runtii aad u haqabtiraysaa dadka ku nool magaalada beledweyne baahi aan isdhehayno aad baa looga baahnaa oo loo qabay oo loo aali jiray maaragta magaalooyinka kale ee muqdisho iyo wixii kasii sare waa xarun oo dhantaal kalsan dhantaal kaninig waa xarun runtii loo dhammaystiray adeegyada oo dhan oo loo baahnaa haddii ahaan lahayd maaragta ilka xirista ilka dhaqista iyo maaragta maaragta suuska waxyaalaha cudurada ku dhaca afka oo dhan ayay maaragta haqabtiraysaa xaruntan waxaan runtii fikirkeeda lahaa dhalinyarada soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolkan oo baahida gobolkan runtii aada ugu taxdirtay runtii waxaan leenahay intii ugu macquulsaneed oon buuxin karnay baahida gobolkan ee loo qabay daryeelka afka inaan buuxinno xarunta waxay shaqaynaysaa afar iyo labaatanka saa inta badan waxaa habeenkii iyo maalintii waa shaqaynaysaa waxaana runtii meeshaas joogo dhakhaatiir takhasus u leh daryeelka afka iyo hagaajintiisa isugu jiro ajaanib iyo dhakhaatiir soomaaliyeed oo khibrad dheer leh marka waxaan dadka ugu hambalyeynayaa aan maaragta kusoo dhaweynaynaa xaruntan cusub waxaan leenahay insha allah waxaa ku qanacdaan howlaa ku qanacdaan iyo daryaala ku qanacdaan aad ka heli doontaan